halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye uxunogu saaciiday sharxayn sifahaaga
waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaanan caawa hore idinku sii wadi doonnaa kitaabkii nebi hosheeca oo aynu toddobaadyadan wada baranaynay waxaa ku qoran waxyaalo sida abbaarta ah aanay badanaa dadka yagu garanaynin waxaana weeye in ilaah tusaale dadku ay fahmi karaan uu marka hore la yimaado kitaabkan uu qoray nebi hosheeca waxaannu ka baranaynaa waxyaalo aan lagu arkaynin kutubta kale markii noogu dambaysay waxaannu soo barannay aayadaha kow ilaa afar ee cutubka siddeedaad iyo weliba tafaasiishii ka dambaysay waxaan aragnay haddaba in ilaah uu siiyey axdiye kala duwan reer banu israa'iil kuwo waxay ahaayeen ballamo aan isbeddelaynin waana ballamadii uu la dhigtay nebi ibraahim iyo nebi daa'uud midna waa kii ama axdigii uu la dhigtay nebi muuse oo isagu shuruudo lahaa waana sida ay ku degganaanayaan dhulka reer banu israa'iil uu ilaah siiyey waxaan haddaba ku jirnay tafaasiisha afartii aayadood ee cutubkii siddeedaad oo aynu xalay idiin soo akhrinay waxaana ilaah uu leeyahay sida ku qoran aayadda afaraad boqorray boqorradeen laakiinse iyagu ma aha kuwa aan amray marka sidaas uu leeyahay ilaah wuxuu amray in boqorka sharciga ahi uu ka yimaado farcankii daa'uud oo ay u taliyaan dhulka israa'iil oo dhan waxaa gedood uu horkacayo yarabcaam ay tobankii qabiil ee waqooyiga degganaa uga go'een reer yuhuudah iyo reer benyamiin oo iyagu wada degganaa koonfurta markaana reer yuhuudah ayay ahayd in boqorradu ay ka yimaadaan waxayna ahayd inay ka soo baxaan faracii nebi daa'uud marka ilaah ma uusan amrin boqorro kale oo aan ka ahayn kuwaas iyaga ah waxaa gedeedkaasu uu dhaliyey inaanay xagga dhulka oo keliya uga go'in reer koonfurta laakiin xitaa ay xagga diintana ku kala go'aan ama ku kala tagaan wuxuu boqorka waqooyi oo yarabcaan ahi ka baqayey in haddii dadku ay isku diin noqdaan ay dib ugu noqdaan reer yuhuudda oo isagana ay dilaan markaana wuxuu la yimid fikrad cusub oo wuxuu yidhi waa in tobanka qabiil ay ka duwanaadaan diin ahaan iyo xuduud ahaanba dadka dalka yuhuuddah waxaanay samaariya ka taageen weyl dahab ah oo ay dhex qotomiyeen beytel si kol dambe dadku aanay ugu laaban reer yuhuuddah sababtaasi aawadeed boqorradii iyo weliba amiiradii iyo dadkii dalka waqooyiba ciqaab baa iska saarnayd waayo waxaa xukumayay boqorro aan ilaah amrin haddaan horay idinku sii wadno meeriska caawa ayaannu ka bilaabaynaa baalka kun boqol saddex iyo soddon ee axdigii hore kitaabkii nebi hosheeca cutubka siddeedaad aayadda shanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan samaariyay weeshaadii wuu diiday isagoo leh caradaydii aad bay ugu kululaatay iyaga ilaa goormayan karaynin inay daahir noqdaan waxaa ilaah uu leeyahay oo uu isweydinayaa ilaa iyo goorma ayaanay kari doonin inay daahir noqdaan waxay ahaayeen eedaysanayaal dembiilayaal welibana kuwo eedla ma ayan ahayn waxa uu leeyahay samaariyay weeshaadii haddaba samaariya waxay noqotay magaalo madaxda comri oo isagu ahaa aabbihii aaxaab aaxaab wuxuu guursaday isbeel oo aabbaheed wuxuu ahaa wadaadkii sidoon oo madax u ahaa reer foynike oo waxay caabudi jireen baal yisbeel waxay soo dejisay dhulka israa'iil wadaaddo badan oo u adeegi jiray sanamkaas lagu magacaabo baal oo kuwo badan oo reer banu israa'iil ah ayaa bilaabay inay caabudaan baal ilaahna iminka wuxuu leeyahay caradaydii aad bay ugu kululaatay iyaga oo ilaah wuxuu doonayaa inuu xukun saaro iyaga samaariya waxay noqotay lamadegaan ilaa iyo maanta haddii aad halkaasi booqato waxaad arkaysaa baaba'a iyo burburka iyo cidlanimada magaalada nimanka taariikhaha baara ayaa waxay soo saareen ilkamaroodi iyo barafuunno iyo dahab iyo jijimo iyo waxyaabo kale oo qaali ah oo aan la soo koobi karin oo magaaladu ay lahayd kuwa booqda oo dhan niyadjab bay kala kulmaan waayo waxaa u soo baxaya in ilaah uu ciqaabo dembiilayaasha waayo magaalada weli waxaa saaran caradii rabbiga oo ilaah wuxuu leeyahay caradaydii aad bay ugu kululaatay iyaga waxaana ugu wacan in dadkii waddankaasi degganaa oo ay xukumayeen boqorradii kala duwanaa ee dalka ay ilaah ka leexdeen mana ayan ahayn boqorro ilaah uu magacaabay waxay dhammaantood si bareer ah u goosteen inay weyl dahab ah bilaabaan inay caabudaan iyagoo ku xumaynaya boqortooyadii koonfureed welibana danka ma lahayn ilaah oo waxaa uga roonaatay inay reer yuhuuddah ka xuroobaan mararka qaarkood xorriyadda dadka ay doonayaan ayaad mooddaa inayan ka fiirsan oo in xukuumad lala dagaalo oo la rido ayaad mooddaa inaanay ilaah horti ku wanaagsaneen xukuumadaha ilaah baa sameeyey oo waxaa wanaagsan in kuwa wax xukumayana ay cadaaladda ku adkaystaan kuwa la xukumayana ay sharciga dhowraan haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal cutubka siddeedaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda lixaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waayo xataa dadka israa'iil ayaa kanu ka yimid oo nin saanac ah baa sameeyey oo ilaah ma aha hubaal weesha samaariya waa la burburin doonaa haddaba anigu garan maayo halka aad ka helaysaan qaalintaas dahabka ah maanta welibana nimanka taariikhihii hore baara weli ma ayan helin weeshaas dahabka ah waxaa suuragal ah in meelo kale la geeyey oo inta la shiilay ama la dhalaaliyey cadcad loo iibiyey wakhti wakhtigaas ka dambeeyey waxaase ilaah uu ku leeyahay dadkii wakhtigaasi weeshan aad samaysateen waa wax nin saanac ahu uu sameeyey oo waan burburin doonaa ma ahan iyada waxaa idin caawinaya ama idin caawini kara haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka siddeedaad ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda toddobaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waayo waxay beertaan dabeesha oo dabeesha cirwareenka ah ayay soo goosan doonaan haruur taagan ma leh baalkuna midho ma dhali doono oo hadduu dhalana shisheeya cuni doona waxa aayaddanu ay ka hadlaysaa xukunka ku dhacaya oo noqonaya abaarta iyo colka imaanaya dhulka oo ka qaadan doona wixii ay beertaan xitaa haddii ay wax beertaan weli waxaannu bartamaha kaga jirnaa meeriska cutubka siddeedaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida ku qoran aayadda siddeedaad sida tan dadka israa'iil waa la liqay oo haatan waxay qurumaha u dhex joogaan sidii weel aan la doonayn waxaa nebigu uu leeyahay israa'iil waa la liqay waxaa laga hadlayaa tobankii qabiil ee degganaa daafaha waqooyi ee dhulka israa'iil haddaba miyaad garanaysaa meel ay jiraan maanta haddaba waxaa jira dad la yimid fikrad cusub oo isku sheegay inay yihiin qabiilka reer efraayim inkastoo iminka loo yaqaano magacyo kale runtuse waxay tahay in reer efraayim la saaray ciqaab daran oo waxaa ilaah uu leeyahay oo haatan waxay qurumaha u dhex joogaan sidii weel aan la doonayn haddaba reer efraayim waxay isku darsameen reer yuhuudda ah markii maxbuusnimada laga soo noqday oo kol dambana kalama ay qaybsamin yuhuuddu ha yeeshee haatan yuhuuddu waxay kala joogaan meelo badan oo dunida ka mid ah oo inta dibadda ku nool ayaa waxay noqonayaan afarlaabka inta iminka ku sugan dalka israa'iil haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubka siddeedaad ee kitaabkii nebi hosheeca ayaannu idin akhriyaynaa aayadda sagaalaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waayo iyagu waxay u keeneen dalka cashuur oo waa sidii dameer banjoog ah oo keligiis jooga reer efraayim waxay soo kiraysteen kuwa caashaqa haddaba ficil kale oo ay reer banu israa'iil sameeyeen oo waxaa jira soo dedejinaya xukunka ilaah israa'iil waxay u keeneen suuriya inay caawimaad ka helaan oo ay ka soo iibsadaan kuwa iyaga caashaqa oo waxaa ilaah uu leeyahay reer efraayim waxay soo kiraysteen kuwa caashaqa waxaase ay noqotay inay iibsan waayaan kuwa iyaga caashaqa laakiin waxaa ilaahw ka dhigay in reer suuriya ay iyaga ciqaabaan weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka siddeedaad ee baalka kun boqol saddex iyo soddon ee ahdigii hore kitaabkii nebi hosheeca waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan inkastoo qurumaha dhexdooda dad ay ka soo kiraystaan haatan waan soo ururin doonaa iyaga oo waxay bilaabayaan inay la yaraadaan sabab ka kacday culaabtii uu boqorkii amiiradu iyaga saaray reer efraayim waxay badiyeen meelo allabari wayna ku dembaabeen oo sidaas daraaddeed meelaha allabarigu waxay iyaga u noqdeen wax iyaga dembaajiya meelaha allabariga waa meelo wax lagu caabudo oo ilaah uu siiyey reer banu israa'iil waxaan ku arkaynaa kitaabkii cibraaniyada in kiniisaddu ay tahay allabariga jannooyinka iyo in carshigii ilaah uu maanta inoo noqday carshiga nimcada iyo in masiixu uu yahay wadaadkeenna sare oo jooga halka allabariga ee jannooyinka isagoo innaga inoo ducaynaya marka meesha allabariga waa halka ilaah lagu caabudo waxaase halkan ilaah uu inoogu sheegayaa in reer efraayim ay badiyeen meelo allabari oo wuxuu nebigu leeyahay wayna ku dembaabeen israa'iil waxay noqdeen waa kuwii reer waqooyiga ahaaye niman inkaaru ay ku dhacday oo u soo jeestay inay asnaamta caabudaan ha yeeshee taasu ma ayan caawinin iyaga waxaase ay saartay ciqaab saaxib diintu waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu xunxun ee dunidu ay yeelato oo diintu waxay xukun xun saartay dunida bal waxaad eegtaa hindiya maanta oo dadka deggan hindiya ma cunaan hilbaha waayo waxaa deegaankaasi looga haystaa in lo'du ay tahay wax quduus ah oo la caabudo waxaana jira kumannaan dad oo baahi u dhammaanaya oo suuragalna ma ahan inay cunaan hilibka loda xitaa haddii ay gaajo nafta uga baxayso waxaa ugu wacan waxyaabahaasi waxa weeye diinta waxaad eegtaa shiinaha maanta iyo weliba kuwii aannu ka soo farcannay ee caabudi jiray owrkii cirka markii aad taariikhda dunida baaritaan ku samayso waxaad arkaysaa in diimaha ay ahaayeen waxyaabaha dadka iska hor keena oo waxay curyaamiyeen oy xukun saareen bini'aadmiga waxaase dadka xeerdiimeedyada ba'an ka samata bixin kara masiixa maxaa wacay waxaynu xorriyad ku haysannaa masiixa haddaan markaasi horay idinku sii wadno meeriska kitaabka nebi hosheecaa cutubkiisa siddeedaad ayaynu la soo baxaynaa baalka kun boqol saddex iyo soddon ee axdigii hore waxaanan idin akhriyaynaa aayadda laba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan inkastoo aan iyaga u qoraa kumanyaalka amar ee sharcigayga haddana waxaa lagu tiriyaa sida wax qallaad oo kale waxaa ilaah iminka uu leeyahay inkastoo ay dadkaygii ahaayeen oo aan sharciyadayda siiyey haddana waxay u dhaqmayaan sidii shisheeyayaal waxaana taasu ay ka micno tahay in reer banu israa'iil waa kuwii waqooyiga degganaaye ay garanaynin wax ku saabsan sharciga ilaah ilaah wuxuu halkan inoogu sheegayaa oo uu leeyahay inkastoo aan iyaga u qoray kumanyaalka amar ee sharcigayga waxaa taasu ay ka micno tahay in reer banu israa'iil oo dhan ay lahaayeen sharciga haddana ilaah wuxuu leeyahay waxaa iyaga lagu tiriyaa sida wax qallaad oo kale waana wixii eedda u keenay reer banu israa'iil oo welibana qarankeenna u keenay dabka iyo naarta ay ku jiraan waxaa maalin dhoweed la ii sheegay in shaaha laga cabo magaalada aannu ahayn caleyntii la garanayay waxaa laysku daraa oo laysku tumaa dhegayare hayl qorfe iyo in yar oo dacarta ama daamurka haamaha la mariya ah waxaana shaahii uu u ekaanayaa sida shaah caadi ah oo qofku garan maayo waxa uu cabayo waxay la tahay inuu shaah ama calayn wanaagsan cabayo laakiin wuxuu cabayaa waxyaabo dhib u keeni kara mustaqbalka dadku waxay ku jiraan ciqaab kulul waxaana ugu wacan in sharcigii rabbiga la gees maray waxaa la fududaystay garsoorkii xaqa ahaa iyo weliba caddaaladdii waxaana la bannaystay xaqdarrada dilka iyo dabamaryada qayb ka mid ah ciqaabta lagu soo rogayana waa in daamur shaah laga dhigto taasoo eel ku reebaysa jiilka soo baxaya bal maxaa ku dhacaya ninka dhallinyarada ahi ee maalin waliba daamurka loogu darayo shaaha haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal cutubka siddeedaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo weliba allabaryadooda qurbaanadayda ahaana waxay ku allabaryaan hilib wayna iska cunaan laakiinse rabbigu iyaga ma aqbalo haatan wuu soo xusuusan doonaa xumaantoodii oo dembiyadoodiina wuu ciqaabi doonaa oo masar bay ku noqon doonaan waxaa halkan ku cad inay xeer diimeedyo lahaayeen oo weliba waxay lahaayeen caadooyin iyo digri ama heese la qaado inta caabudistu ay socoto ha yeeshee wax kale oo la taaban karo ma lahayn rabbiguna wuu garanayay oo ma uusan aqbalin iyaga ama kama raalli noqon waxaa jira dad badan oo barta halkudhagyada diiniga ah oo markii aad dusha ka aragto waxay kula noqonaysaa sida inay yihiin niman culimo ah hase yeeshee rabbigu ma aqbalo kuwaas oo kale wuxuuse nebigu leeyahay haatan wuu soo xusuusan doonaa xumaantoodii oo dembiyadoodiina wuu ciqaabi doonaa oo masar bay ku noqon doonaan haddaba markii reer baabiloon ay qabsadeen suuriya ayaa kuwo badan oo reer banu israa'iil ah ay ku soo laabteen dhulkii yuhuudda waxaan kaloo ka ogaan karnaa kitaabka yeremiyah wakhtigii reer baabiloon oo ay farageliyeen ama soo farageliyeen dhulka reer yuhuuddah in kuwo badan ay dhulka masar u kici timeen waana xaalkaas isaga ah ka nebiga uu sii waxyoonayo sida aan rumaysanahay waxaase jira rag kale oo mufasiriin ah oo diidan sida anigu aan u arko waxyiga haddaan horay idinku sii wadno meeriska waxaannu ka eegaynaa kitaabkii nebi hosheeca cutubka siddeedaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana ku qoran sida tan waayo dadka israa'iil abuurahoodii way ilaabeen oo waxay dhisteen daaro waaweyn dadka yuhuuddahna magaalooyin dayr leh aad bay u badsadeen laakiinse anigu magaalooyinkooda ayaan dab ku soo duldayn doonaa oo wuxuu wada gubi doonaa daarahooda waaweyn oo dhan waxaa rabbigu uu leeyahay israa'iil abuurahoodii way iloobeen oo waxay dhisteen daaro waaweyn oo loola jeedo macbudyo ka duwan kii yeruusaalem ee ilaah uu amray ilaah wuxuu aqoonsanaa oo uu dhex joogay macbudkii ku yaalay magaalada yeruusaalem oo waxay ahayd halka la aqbali karo in allabaryada loogu bixiyo isaga wuxuu kaloo ilaah uu leeyahay dadka yuhuuddahna magaalooyin deer leh aad bay u badsadeen marka ay sidaas tahay reer yuhuuddah qudhoodu way dembaabeen oo ilaahna ciqaab buu saarayaa wakhti ka dambeeya wakhtiga xukunka uu ku soo degi doono qabiilada boqortooyada waqooyi ugu horraynta waxaa la burburin doonaa macbudyada ay ka dhiseen waqooyiga welibana waa wax lala amakaago markii aad u fiirsato cidlanimada dhulka ama daafaha waqooyi ee israa'iil ka bilaabata lamadegaanka nejef oo aannu roob ka di'in ilaa iyo daafaha waqooyi iyo dooxada isdraaliyon oo iyada ah dooxo barwaaqo ah ayaa weli dhulkaas oo dhan cidla yahay waxaa qofkii xikmad leh uu soo saarayaa islamarkiiba in halkaasi uu saaran yahay xukun rabbaani ah ilaa iyo maalinta maanta ah waxaa dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii siddeedaad ee kitaabkii nebi hosheeca oo aynu soo aragnay sida ilaah uu u burburin doono caasimadaha iyo daaraha waaweyn ee reer banu israa'iilka reer waqooyiga ah iyo weliba reer yuhuuddah waxaana weli dhulkaasi ka muuqda xukunkii ilaah uu saaray waayo dhulkaasu wuxuu ahaa dhul barwaaqo xilliyadii hore haatanse wuxuu noqday lamadegaan waxaan haatan soo gaarnay dhegaystayaal oo aynu idin bilaabaynaa cutubka sagaalaad ee kitaabkii nebi hosheeca waxaanan cutubkan sagaalaad ku bilaabaynaa maadada ah israa'iil oo wax soo saarkeeda sare u qaadaysa wakhtigaas isaga ah israa'iil waxay xoogga saarayeen sidii ay hodan ku noqon lahaayeen iyagoo rumaysan in wax walibana ay u hagaagsan yihiin waxay sare u qaadayeen qiimaha lacagtooda ama dhaqaalahooda oo waxay kobcinayeen wax soo saarka dalka hase yeeshee ilaah wuxuu leeyahay iyagu waxay u madax adeygeen sidii qaalin lo'aad wuxuu iyaga siiyey xoole iyo maal laakiin maalkoodii faraha badnaa ayaa indha tiray oo ka jeediyey xaqaa'iqa xaaladahooda ruux ahaaneed bilxaqiiqa waxay ku dhow yihiin in loo kaxaysto masaafuris waana ciqaab uga imaanaysa xag ilaah haddaan markaasi horay idinku sii wadno dhegaystayaal waxbaridda kitaabka nebi hosheeca ayaannu la soo baxaynaa baalka kun boqol afar iyo soddon cutubka sagaalaad aayadda koowaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan dadka israa'iilow farxad ha ku reeraynina sida dadyowga waayo waxaad ka tagteen ilaahiinni sida naag ninkeeda ka dhilowday oo waxaad aad u jeclaateen inaad caashaq lacag ku kiraysataan goob kasta oo haruur waxaa ilaah uu ku leeyahay reer banu israa'iilkii reer waqooyiga ahaa dadka israa'iilow farxad ha ku reeraynina sida dadyowga haddaba dembiga ayaa ku sii kordhayay waxaana ka nusqaamay farxaddoodii oo waxaa ilaah uu ku leeyahay iyaga waayo waxaad ka tagteen ilaahiinni sida naag ninkeeda ka dhilowday ilaah wuxuu ku leeyahay waxba ma dhaantaan sida naag ninkeedii ka tagtay marka dhanka kale laga eego israa'iil waxay ku mashquulsanayd inay sare u qaaddo wax soo saarka laakiin wax soo saarkii tirada badnaa ayaa wuxuu u keenay ciqaab maalkoodiibaa batay oo xoolahoodii baa xad dhaaf u tarmay oo meel walibana waxaa dhoobnaa cunno oo cabitaanka iyo waxyaabaha lagu faakahaystana dhulkiibay ku bateen oo maalkaas batay iyo zamanka barwaaqada ah ayaa qiyaameeyey reer banu israa'iil
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin